iskuulka hoose dhexe iyo sare ee alfa ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay in ka badan shan iyo konton arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ardaydani oo kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa iska bixi waayay qarashaadkii waxbarashada maadaama waxbarashada ay kamid tahay nolosha asaasiga ay u baahan yihiin caruur walba kheyr cabdulaahi faarax oo ah maamulaha iskuulka alfa ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey fursadahani shaqo fursadahani waxbarasho ay siiyeen caruurta agoonta iyo danyarta isugu jirta waa dugsiga keliya ee xirfad gacanta ah bulshadiisa u keenay ayadoo markaasi si bilaash ah bulshada wax lagu baro ayna ka faa'iidaystaan tiro aan halkan lagu soo koobi karin iyo sidoo kale iyadoo iskuulka maalintii la furo ilaa iyo hadda uu bixiyo qeybo caafimaad ee markaasi loogu talagalay iyo kombyuutar si lacag la-aan oo bulshada lagu baro markaasi ay ka faa'iidaystaan sidoo kale bulshada wuxuu taraa ilmaha agoonta amaba dadka danleyda ah dugsiga iskuulka hoose ilaa iyo heer sare annaga waxba lacag kama qaadno halkan ayaan haddana baaqaas kaga diraya bulshada arday kasta oo agoon ah ama arday kasta oo danley ah in iskuulka uu kusoo dhaweynayo gacmo furan waxbarasho firiina uu heli doono ilaa iyo iskuulkaas uu ka qalin jibiyo annagoo xitaa gacan ka siin doono ilaa iyo heer jaamacadeed runtii arday badan ayaa fursaddaasi ka faa'iidaysatay haddii aan ka bilaabo qeybta dugsiga hoose ayaa ah qeybta ugu badan oo inta badan ardayda dugsiyada sare waa dad qajilo oo waa dad waaweyn laakiin qeybta dugsiga hoose ilaa iyo dhexe arday aad u tiro badan ayaa hadda ka faa'iidaysto walow hadda sanadkii hore ay ka badnaayeen laakiin ardayda hadda ka faa'iidaysato waxay gaaraan ilaa iyo lixdan iyo dhowr arday ee markaasi isugu jiro danley agoon iyo qaar markaasi ay haystaan cilladaha amaba waxyaabo markaasi rabaani ah ay ku dhasheen haddii ay noqon lahayn naafo dadkaasoo markaasi aysan jirin cid markaasi taakulaysa una baahan waxbarashada runtii annagoon qalab haysan ayaan isku dayna haddana dadkaasi inaan wax barno waxna waan barnaa waanu ku guulaysanay waayo qof maanta dhagool ah ama curyaan ah sida wax lagu bari lahaa waad ogtahay xaalkeeda aad buu u adag yahay sidaas ay tahayna boqolkiiba konton waan ku dadaalna inaan dhinaca kale qaar ka mid ah ardayda danyarta iyo agoonta isugu jirta ee ka faa'iidaysatay fursadahani waxbarasho ee lacag la-aanta ayaa ka warbixiyey fursadahani iyo deeqaha ay ka heleen iskuulka alfa ee magaalada beledweyne waxayna sheegeen waxyaalaha inta badan ay ka bartaan iskuulka alfa
si fiicanen waxaan ii baran alxamdulilah magaceygu yahay saacid maxamed aadan ee dhigta dugsiga alfa dugsiga dhexa ee hoose alfa waxaan ku faraxsanahay toddobadii maada inaan si fiican u qaato waxaan u mahad celinayaa waalidiinteyda oo intaan isoo garab istaagay aadi aada u mahad celinayaa dhammaan iyo macalimiinteyda iyo si fiican waxbaray waa mahadsanyiin dhammaan anuu magaceyga yahay ruqoyo cumar isaaq oo dhigta galaad iskuulka alfa iskuul waxaan nahay fonfor waxaanu mahad celinayaa macalimiinteyda iyo waalidiinteyda iskuulka alfa ayaa ka qayb qaadanaya ruuqaadidda waxbarashada caruurta yaryar ee isugu jirta agoonta iyo kuwa danyarta ah aan iska bixi karin qarashaadka waxbarasho